magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi cismaan maxamuud Ee, waxaan ahaa askari xoogga dalka soomaaliyeed ee federaalka ee hay-adda nabadsugidda ee niso ayaan ka mid ahaa waxaan joognay ee, na ku tababaray degmada caabudaaq waxaana la keenay shirarkii lagu qabanayay ee magaalada cadaado kabacdi adigu arrin aan naloo sheegin ayaa waxaa naloo soo kaxeeyey magaalada kaalkacyo meel ka sokaysa ayaa howlgal yar ka soo gelaysaan baa nala yidhi dabadeedna waxaa nala keenay kaalkacyo gaar ahaan baraxley ayada oo mee dagaal ka jiro oo xabidu ay ka socoto dabadeedna ciidankii federaalka ee haadda nabadsugidda ee niso waxaan aragnay dagaalkii ka soo baxay mar aan nimid meel ee macnaha magaalada baraxley meel ka mid ah oo hoteel ah Ee, markaan aragnay dagaalkii inuu nala weerarsiinahayo ee puntland ayaan waxaan u aragnay arintaas inaan anagu aanan geli karin oo mabdii aan askariga u ahayn oo aan federaalka u ahayn inay arrintu ka bedelan tahay ayaan u aragnay markaas baan anagu ka soo goosannay waxaana u nimid ee, walaalahayo puntland Ee, sidaas weeye xaaladeedu si wanaagsan oo sharaf leh baan nala soo dhaweeyey
intee nin ahaydeen markaa xaggaa soo aadayseen markii hore horse intee ahayd
Mar- intee qof baa ahayd
markii hore ee guud ahaan ee degmada cawdaq ciidankii laga soo kaxeeyey boqol iyo afar iyo toban nin buu ahaa waxaana la keenay ee, degmada cadaada baa la keenay waxaana na la ku yidhi ee, waxaad u tababaranaysaan oo aad u tihiin ee, ciidanka federaalka ee ha- nabadsugidda ee niso ee, degmadiinna iyo wadankiinna ayaad wax u qabanaysaan baa nala kugu warbixiyo nala kugu khudbeeyey dabadeedna shirkii waxaad qaban ee, waxaad ka howlgalaysaan baa la yidhi shirka lagu qabanahayo ee magaalada cadaado kabacdina waxaa ciidankaygii nala soo kaxeeyey ee meesha la yidhaahdo ee kaalkacyo magacayga waxaa la yidhaahdaa cismaan cabdulaahi jaamac waxaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda qaranka Een, waxaa nala ku soo taba- laygu soo tababaray aniga degmada balamba waxaan imi oo howlgal aan u imi oo la yidhi shirarka iyo adiga iyo ciidamada nabad sugidda kuwa balambal kuwa cabuwaaq kuwa cadaado kuwa joogay intuba waxay ka howlgalayaan u waardiinayaan shirarka kabacdi waxaa la yidhi isbaarooyin baad waxaad ka qaadaysaan meel adugu bandiiradle iyo meelahaas markii aan howlgalkii saasaan ku soo baxnay isbaarooyinkii wixii la sheegayeyna maanan arag kabacdi markii aan gaalkacayanimina waxaa nimi iyadoo meeshii qulqulada ay ka taagan tahay oo dagaalla ay ka dhaceenoo puntland iyo daantaas niman deganoo baraxley een, daantaas adugu laba waxaysaye baa layidhi dad shacab oo deg- wada degan meeshan een, gobolka gaalkacyo kabacdi waxaan aragnay mabdii naloo soo kaxeeyey iyo howlgalkii aan ku soconnay oo qarannimo iyo hawshii aan wadanay inay ka bedelan tahay hawshaas saasaan anigu uga soo tegay Een, yaa hurdii hogaaminaya idinka waxaa la yidhaahdaa cali dheeraa la odhan jiray imise bilood oo balanbar ku tababaranayseen lix bilood
ciidankiini balanbar lagu soo tababaray oo dhan ee, baa howlgalkan loo soo diray oo cadaado yimid
kuwii caabuwaaq iyo kuwii balanbal iyo intuba waxay yimaadeen cadaado
Ee, maxaa kala kulanteen marka puntland hadda intaa joogteen
dadkii awal joogay puntland dee awal meeshan waa u dhalanay haddana dee dadka hadda joogaanu ka midna